hay-adda talada somalilan ee hay-ad talada somalilan muuse biixi cabdi ayaa beeniye eedo ka imanaya xisbiyada mucaaradka oo sheegaya in xukuumaddu ay ka caga jiidayso in doorasho ay ka dhacdo somalilan islamarkaana ay doonayso inay muddo kordhin samaysato muuse biixi wuxuu sidoo kale sheegay in sharciga somalilan aanay ku jirin in dowlad wadaag ah la sameeyo wariyaha v o eda ee hargeysa hodan cali cajabi ayaa wareysatay muuse biixi waxaana ugu horeyn uu ka jawaabayaa eedaha mucaaradka
xukuumad ahaan iyo xisbi ahaan amaagu arintan markii ay shalay dhawaaqeen waxbaan iska weydiinay anagu waxaanu garan weyn halkay nooga timaad eedaasi waxaa leexii tallaabo ku saabsan doorashada xisbiyada mucaaridka waanu ka wada soconay waanu wada sixinay tallaabo tallaabaanu isla ognahay hadday tahay wakhtigii in lagu qabtay sideedii ilaa madaxweynaha sixay saddex xisbaanu sixinay guddiga doorashooyinka qaadi aqbixiyaasha diiwaangelinta ta la yidhaahdo citizenship oo ah aqoonsiga inay qabato daakhiliya voter selection oo diiwaanka diiwaangelinta codbixiyaasha inay qabtaan qolada commissionku hadday labadii soo gaaraan in la wada wado oonay habsaamin oon loogu habsaamin waxaa la wadaa i d wixii lacag lagu qaybay ee dowladda laga doonayay miisaardi ku dirto waa ka diyaar wixii dokumenti ahaa ee seex u baahnaa wax ka bedelka xeerka diiwaangelinta ayaa jira oo berita salaasada ayuu ka gudbayaa xukuumadda oo gaaraya golaha baarlamaanka ugu socda intaasoo dhan waan ka wad soconay labada guddoomiye iyo xisbiyadooda arrintana waa arrin naga dhexayso nu wada leenahay ee ixtigaar wada maha garanmayna tuunkaa meesha ka keeneen namay odhanin waxaanu iska ogeyn waxbaa iska soo bedela maxaad haysaa wax fartan oguma fiiqin shalay eedaas may tuureen ma qabnaanu leedahay gudoomiye haddii aad ku weydiiyo somalilan doorashooyin ayaa u qorshaysan labada kun iyo shan iyo tobanka bisha lixaad xeerkuna waxa uu sheegayaa in lix bilood ka hor wax walba ay dhammaystirmaan ma is leedahay wakhtiga loo cayimay iyo inta hadhay ee waa laga gaadhsiin karaa haa haddii la dadaalo waa la dhammayn karaa waayo howlaha badankooda waxaa ku xidhan hadha waa dhaqaale dhaqaalinu wuxuu ku xidhan yahay qolooyinkaa deeqbixiyaasha ah annaga xukuumad ahaan iyo xisbi ahaan kulmiye waxaa naga go-aana sida dadkaan u sheegnay in howlaha wakhtigooda lagu dhammeeyo wixii force majoor ee awooddeena ka baxsanaa laysu yimaada waa halkeeda laakiin annaga xaggayga wax cagajiida iyo wax iyo wax warwareega midna inaan lagu arag baanu diyaarin doorashada madaxtooyada iyo tagolaha wakiiladu ma is leedahay waa suuragal oo isku mar ayaa la qaban karaa dadka la yidhaahdo hawshaa way wada leeyihiin ee xisbiyadu saddexda xisbi wixii ay kaga heshiiyaan ayay noqonaysaa ilaa hadda waa su-aal la isweydiinayo kee soo horeeya ma mar baa la wada qabtaa haddii la wada qaba kee soo horeynaya meel aysloo dhigin dood baa ka socota wixi ay ku heshiiyaan xisbad bay ka noqonaysaa annaga nooma goodo iyagana ninna gaar uguma goodo oo waxna dhex yaala wakhtigaad mucaaridkahayden waxaa ka qaylin jirteen muddo kordhin qolooyinkan mucaaridka imaka miyaanay xaq u lahayn iyaga laftarkoogu inay kasii digaan inay muddo kordhin timaado xaq bay u leeyihiin inay wakhtiga ilaashaan doorashada annana waa kula garabgelaynaa annagu waxna iyaga u caddaynana inaanu kala mid nahay onan hakaranayn marka qayladooda waxa qaldan hana taabsiiyaan walaac baan noqonaa bay dhahdeen
shalay toole qodobadii ay soo saareen ee ay ku dhawaaqeen xisbiyada mucaaridka waxaa ka mid ahayd in ay dowlad kumeel gaadha la dhisi doono haddii doorashada wakhtigeed ay ku qabsan weydo arrintaasoo kale sidaad u aragtaan arrintaa waxaanu arkaa odayaashu waxay og yihiin sharciga dalku waxa uu qoraayo hadday doorasha qabsoomi weydo oo foorsa majoora awood inaga weyni timaado aad bay og yihiin odayaasha mucaaridka ah sharcigeenna iyo distoorkeenna waxa uu leeyahay la weydiin maayo mucaaridka maxaa la yeelaa madaxweynaha la weydiin maayo muxaafidka la weydiin maayo distoorku qolowsii hawshaah oo halkan u fadhido iyaguleh waa guurtisa haddii wakhtigeed ku qabsoon weydo oo dhibaata timaado iyagaa ka taliya iyagaa xaaladda qiimaya iyagaa go-aan ka gaara marka iyaguna hawshaa kama hadli karaan annaguna kama hadli karano labadii waxaanu waajiba inaanu ka gaarsiino wakhti dowlad kumeel gaadha sharcigeenna meella kagama taallo waxaanu dooranay sistamka la yidhahdo madaxweynaha madaxweynaha dadkaa doorta marka madaxweyne ama madaxweyne la dooray ayaa bedela hadduu wakhtiga dib u dhacana waxaa ka talisa guurti berigaan mucaaradka waataanu geed dheer iyo geed gaabanba u fuulay wakhtiga wuu dhacay dowladda laguma aamini karo laakiin sharcigi meel gabanaa la waayay dibaati guurti war ka talinaysa sharcigina laa bedelin dee kun baa yaalla horta marka uma hayno qiilkaa ay keeneen laakiin de haddii aan la kaftamo mid baa jirta qoladan xisaabta mucaaradka ofdani iyo iyo wicid hadday ka walaaceen doorashada inaan rajo badan ka helayn oo doonayaan inay dowladda wax ka soo galaan dee sharci wadaag ma ogola laakiin qof qof waa loo soo geli karaao imika waa xisbiga xukuumadda waa udub iyo wadani iyo ninkii dee xisbigiisa qusaabo xisbiga wuu soo galaa dee madaxweynuhu waa oo qiimay hadduu xil qaadi karaayo waa saaranta taas laakiin coalition government sharcigana kuma jirto kaasi waxau ahaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye